kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijkan idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qadan doono ayaa waxaa ka mid ah qiimo koror xooggan uu ku yimid digirta suuqyada magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka iyo dadka qaarkood oo iska dhaafay cunisteeda mashquul xooggan oo xagga ganacsiga oo ka jira hal maalin oo ka mid ah toddobaadkii suuqa weyn degmada buulo burde ee gobolka hiiraan iyo dadka muqdisho oo dhibaatooyin xooggan ku qaba socodka waddooyinka xilliyada uu ka da'a roobka haddii aan ku bilaabo qiimo koror xooggan ayaa waxa uu ku yimid digirta suuqyada magaalada muqdisho iyadoona dadka qaarkood ay iska dhaafeen cunisteeda dhowr waxyaabood ay ugu weyn tahay tacbashada beeraha oo yaraaday ayaa loo aanaynayaa qiimo kororka ku yimid digirta ama cambuulada suuqyada magaalada muqdisho waxaa jira dad badan oo ka ganacsan jiray iyo kuwa cuni jiray oo joojiyey kuwaas oo hadda waxyaabo kale ku beddeshay haddaba eliyaas daa-uud oo soomo ka tirsan ayaa warbixintan ka diyaariyey isagoo jooga magaalada muqdisho waxaa sarowkac xooggan oo ku yimid digirta lagu iibiyo suuqyada magaalada muqdisho digirta oo ka mid ah cuntada sida joogtada ay u isticmaalaan dadka ku nool magaalada muqdisho iyo gobollada dalka koombada digirta ayaa hore waxaa la iibin jiray shan iyo toban ilaa iyo labaatan kun oo lacagta shilinka soomaaliga ah halka maanta la iibinayo soddon kun oo lacagta shilinka soomaaliga ah suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu iibiyaa digir laga keeno gobolka shabeellada dhexe iyo mid baydhaba laga keeno ganacsatada iibisa digirta ayaa u sababeynaya qiimo kororka ku yimid digirta abaarihii dalka ka dilaacay iyo waxsoo saarka dalaga digirta hoos u dhac uu ku yimid sacdiya xasan nuur oo loo yaqaano sacdiye dheerey kana mid ah ganacsatada digirta ama cambuulada ku iibisa suuqa manabolio ee degmada shibis ayaa ka hadashay noocyada digirta ee iibiso iyo sarukaca ku yimid iyadoo intaasi ku dartay hadalkeeda in in suuqyada magaalada muqdisho lagu iibiyo digir laga keenay dalka kenya taas oo ka qiimo jaban digirta kale ee laga soo saaro dalka waxaan ka mid ahay dadka ka ganacsada diirta waxaana ku iibiyaa suuqa manabolio maalmaha diirtu way qaaliyowday waxaana keenay abaaraha dalka ka jira iyo dalaga waxsoo saarka diirta oo hoos u dhacay diirtu waa laba nooc waxaana ka mid ah mid laga keeno gobolka shabeellaha dhexe midna baydhabo ay nooga timaadaa dadka waxay jecel yihiin tan shabeellaha dhexe laga keeno tan shabeellaha dhexe laga keeno wax koombadii soddon kun ayaan ku iibinaa tan baydhabana wax yar ayay ka jaban tahay labaatan sideed kun jiri soomaali ayaan ku iibinaa ayadani waxaa kaloo jirta diir laga keeno kenya oo diirta kenyaati loo yaqaano ayadana waxaa iibinaa hal doolar ama labaatan shan kun oo shiri soomaali qiimo kororka ku yimid digirta ayaa waxaa saameyn ay ku yeelatay dadka ku nool magaalada muqdisho oo qaarkood aada u isticmaali jiray balse joojiyey markii uu sarukac uu ku yimid qiimaha digirta deeqaluul waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool magaalada muqdisho waxaana ay sheegtay in cuntada digirta ay aad u isticmaali jirtay balse markii la kordhiyey qiimaha digirta ay iska dhaaftay cunisteeda dadka ku nool magaalada muqdisho oo u isticmaali jiray digirta saaid uu isticmaali jiray inta badan cashadii iyo jimcadii oo kale aan bunaskii duduwan jirnay hadda digirtii weynugu qaalooday madaalkii waxay noqotay soddon kun ebilna waxaan ugadan jirnay toban iyo shan kun iyo toban kun aan ugadan jirnay bedelkii oo digirta waxaa noo gashay hadda rooti rooti aan iska isticmaalna hadda habeenkii digirtii ay qaalian u noqotay magoon karna maho shabeelaha dhexa aad u isticmaal taasa aad iyo aad u tahay inaa dal aad iyo aad u fiican tan baydhabo waxaaba iyad weynoo fiican tahay laakiin inta badanbo tanacyo bislaahayso dadka jooga guryaha oo keliya ma isticmaalaan cuntada digirta balse waxaa jira dad maqaayadaha ka iibsadaa cambuulada islamarkaana aada u jecel cunisteeda oo ay saameyn ku yeelatay sare u kaca ku yimid qiimaha digirta maxamed ibraahim isaaq waxa uu ka mid yahay dadka maqaayadaha ka iibsadaa waxaana uu ka warramay saameynta ay ku yeelatay qiimo korarka digirta runtaniyow digirta waana isticmaalaa gurigana waa laygu karshaa maqaayadahana waa ka cunaa maqaayadaha waagii hore yani qiimo jabanaa lagu cuni jira digirta yani hadda siduu waktigu isku bedelay digirta waxay noqotay mid qaali ah yani waagii hore miitalaan waxaan isticmaali jirnay nus doora igu filna aniga haddaan doono inaan quraacdo ama aan qadeeyo laakiin hadda isbedelaa yimid quraaci cashaa loo isticmaala haddii la rabana waa lagu qaday karaa waxaa dhibaataa ma lahan markaan hadda yani isbedelka oo yimid darteeda digirti waa la gada waayey silmacsartii oo kale qaaliya noqotay yani markaan haddii la yidhaahdo digirta keligeeda nus dooraan isticmaali jirnay maalintii oo quraca ama qado hadda laakiin hal doore bar halka qof ma ku aado yani waxaan uu sababa yani isbedelka hadda jira oo digirta oo qaali ah yani sidoo kale wax soo saarka dalka oo iska yaraaday oo abaarihii abatay digirta suuq waa ku yaraatay inta taalana waa in badan oo in yaroo hadda yani qaali laga dhigay waxay ku leeyahin markaan dadka raashinka karsho ama digirta karsho cambuulada ah waxay ku leeyahin digirtii qaaliya noqotay markaan hadda badanaa beryahan uma badni soortoo kale bariiskoo kale iska cunaa haddii baastada yani haddii isbedeloo yimid digirta ay soo raqiista hadda yani waa jeclahay adan jeclahay inaan isticmaalo markaan waxaan jeclahay hadday soo raqiisto inaan quraace qada ama casho aan ka dhigto waayo wadanida caafimaadkay u roon tahay magara haddii aan la dhiirigelin wax soo saarka dalagga beeraha sida digirta galleyda iyo dalagyada kale ayaa waxaa imaan karaa sare u kac dhinaca cuntada ah waxaana si la mid ah dadku ay isticmaali doonaan dalagyada kale ee laga keeno dalka dibaddiisa
markaana hiiraan mashquul xooggan oo xagga ganacsiga ah ayaa ka jira hal maalin oo ka mid ah toddobaadkii suuqa weyn degmada buulo burde ee gobolkaasi hiiraan maalinta sabtida keliya ayaa suuqa degmada buulo burde ee gobolka hiiraan waxaa laga dareemayaa ganacsi xooggan taas oo kordhisay dhaqaalaha dadka ganacsada ah waxaana isugu yimaada boqolaal ka mid ah dadka reer buulo burde iyo dad ka yimid tuulooyinka maalintaas waxaa suuqa looga yimaadaa deegaano fafog oo hoos taga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan iyadoo magaalada la keeno waxyaabo kala duwan shukri baryare oo beledweyne ku sugan ayaa warbixintan ah inoo soo dirtay magaalada buloburde ee gobolka hiiraan hal maalin oo ka mid a isbuucii ayaa si fiican looga ganacsadaa dhaqaalaha ugu badanna ay ka helaan shacabka magaalada si gaar ah suuqyada xoolaha iyo qudaarta suuqyada xoolaha waxaa la keenaa xoolaha noocyadooda kala duwan sida ariga looda iyo geela mashquul xoogan ayaa ka jira maalinta sabtiga ah suuqa weyn ee xoolaha magaalada buloburde waxaana la iskaga yimaadaa bariga iyo qoraxsinka ilaa deegaanada hoostaga ee degmadan buloburde suuqa xoolaha ee degmada buloburde ee gobolka hiiraan waxaa la iskaga yimaadaa maalinta sabtiga ah deegaano ay ka mid yihiin afcad aboorey sagaalgeed iyo deegaano kale oo xoolaha looga keeno magaalada muuse dhoore oo ka mid ah dalaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada buloburde ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ay reer buulaburd uga duwan tahay maalmaha kale waxaana uu sheegay in maalintaas ay shacabka bariga iyo koonfurta ay iskugu yimaadaan oo si fiican loogu kala gato xoolaha waxaa kale oo uu sheegay in buulaburda ay dhaqan ka tahay in maalinta sabtiga ah si fiican loogu kala ganacsado oo ilaa xilligii gumaystihii talyaaniga ay sidaan ahayd xaaladda buulaburde oo maalintan ay tahay maalin lagu wada tashado oo dhaqaalo badan la helo qiimaha geela ee suuqyada buloburde ayuu ku sheegay midka ugu sarreeya in lagu kala iibsanayo kun ilaa iyo kun iyo shan boqol oo doolarka mareykanka ah kuwa qiimaha hoosena ay yihiin shan boqol ilaa iyo lix boqol oo doolar halka ay maalmaha kale ka hooseeyaan ariga ayuu sheegay in midkiisa qaaliga ah uu marayo boqol iyo labaatan doolar ilaa iyo boqol doolar
waxaan ka mid ahay dallaalaynta suuqa buuliburte nabadgelyaa ka jirta xoolaha waa la kala gataa wax dhibaatala uma jiraan geela neefka geela ilaa kun kun iyo laba boqol ilaa halka hooso ilaa shan boqol ilaa lix boqol saasaa la kala gataa alxamdulilaahi waa lagu fiican yahay erga waxaa la gataa neefka ugu sareeya dolar waxaa la gataa neefka ugu sareeya sidaasaa la gataa neefka ugu hooseeyana waxaa la gataa afartan dolar ilaa konton dolar saasaa wax loo kala gataa wax dhibaata ah uma jiraan adduunka waxaanu sheegaynaa marka in nabadgelyadaasu ay meeshaan taal maalintii sibdi maalimaha kale waa ka duwan tahay mustamaca bar iyo qoraxsin aa si fiican isugu yimaad si nabadgelyaay wax ku kala gataan maalin maaragtay si fiican badeecad ugu kala socoto oo ummaddu isugu timaado waay maalinta sibdiga farxaan cali xuseen waa aabbaha afar caruur ah waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada ku nool deegaanka inameeye ee gobolka hiiraan waxa uu shan neef oo ari ah maalintii sabtidii uu keensaday suuqa weyn ee xoolaha ee degmada buloburte waxa uu sheegay in baaca arigaasi laga siiyo uu ahaa mid uu ku qanacsan yahay si wanaagsan looga iibsaday sababtuna ay tahay in uu sabti kusoo beegay ayaanka uu xoolaha keenay sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu maalinta sabtida ah oo keliya xoolaha ay u iib keensadaan magaalada buloburde isaga iyo qoysaska ku nool deegaanada uu ka yimid ee sagaalgeed inamey ilaa iyo geedasamo
waxaan kasoo sabriyey xoolaha degmo la dhaho inamey ayaan kasoo sabriyey iyo sagaalgeed ilaa deedo iyo geesamo waxaan usoo safar tegey degmada buulaburte oon maanta joogo beec waa mid lagu qanacsan yahay aad iyo aad boqolkiiba boqol waa lagu qanacsan yahay sababtu waxa waayin ayaankii ayaa laga dhigay sibdida ayaa lagu soo koombiyey marka markastana ayaanka ayaa sibdiga laga dhigay waana sibdiga bes ayaa loosoo safar tagaa
farxiye cabdulla jimcaale waa hooyo dhallinyaro ah waxa ay bartamaha magaalada buloburda ku iibisaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida ansaraatada koostada muuska cambaha liinta baradhada iyo basasha waxa ay sheegtay in maalinta sabtida ah si wanaagsan looga iibsado qudaarta dadka ugu badan ee wax ka iibsadana ay yihiin reer miyiga si gaar ah xoolo dhaqatada oo maalintaas xilliyada galbihi usii adeega reerihii ay baadiyaha kaga yimaadeen farxiyo waxa kale oo ay barnaamijka wadaag u sheegtay in nolosha laba caruur ah oo agoon ah ay ka maareyso howshan adag maalinta sabtida ahna ay tahay maalinta ugu fiican ee dhaqaalaha ugu badan ay hesho
waxaan ku iibiyaa adeega qudaarta sida basasha baradhada barbanooniga yaanyada liinta bocorka cambaha iyo wax walbo aad qudaarta ku saabsan walaahi maalmaha sabdiga ee maalmaha kale waxay noogu duwan tahay maalintaas sabdiga eh dadka waxaa imaanaya tuulooyinka jira dhan xooley keensanayaan xooliyaa la gadanaa saasaa magaalada zaaida looga adeegtaa maalmaha kale aaday ugu duwantahe walaahi maalinta sabdiga ee dhaqaale aada u fiicana iga soo galo oo maalmaha kale dhan isoo gelin waxaa ii joogto laba caruura ii joogto shukri bariire maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne mahadsaned shukri dadka magaalada muqdisho ayaa dhibaatooyin ku qaba socodka wadooyinka xiliyada uu roobka ka da-o badi wadooyinka muqdisho oo burbursan ayaa haddana waxaa uga sii daraa roobka taasoo keentay inay saameyn ku yeelato shaqada gaadiidleyda iyo dadka caadiga ah maamulka gobolka banaadir ayaa ku guuldaraystay sameynta waxyaabaha markaasi looga hortegayo inay xirmaan wadooyinka muhiimka ah marka uu roobka do-o magaalada muqdisho caasimadaha dalka soomaaliya warbixintan ayaan idinkaga diyaariyey magaalada muqdisho marka uu roobka ka do-o waxaa saameyn xoogan ay ku yeeshaan wadooyinkeeda oo isugu darsamaan kuwa biyaha ee fadhiistaan iyo kuwa ee burburaan waxaana ka dhasha dhibaatooyin bulsheed oo saamaysa dadka shacabka ah iyo xataa mas-uuliyiinta dowladda wadooyinka muhiimka ee caasimadda ayaa waxaa marka roobka uu do-o fadhiista biyo aad u fara badan halka kuwa qaarkood ee burburaan waxaana wadooyinkaas ku adag inay maraan dadka iyo gaadiidka intaba kuwaas oo qaarkood xirma wadooyinka ugu daran ee ku xirma roobka ayaa waxaa ka mid ah wadada u dhexaysa isgoysyada boondheere iyo siinaay wadada hormarta dugsiga tababarka booliska deerarkaahiye ee loo yaqaano iskool bulisiya wadada shaleema afrika ee kala qaybisa degmooyinka xamar jajab iyo xamar weyni iyo wadada ceel qalow xaafada buulixoobey ee degmada wadajir iyo degmooyin kale waxaana maamulka gobolka banaadir uu ku fashilmay wax ka qabashada biyaha fadhiista wadooyinkaasi marka uu roobka do-o dadka shacabka ah iyo gaadiidleyda ayaa dhowr jeer gudbiyey cabasho markaasi la xiriirta dhibaatooyinka ay xilliyada roob ku qabaan marista wadooyinka iyagoo sheegay inay wakhti dheer ku qaadato gaarista goobaha ay rabaan wakhtida roobka balse ay waayeen cid uga jawaabta cabdiraxiin xuseen axmed oo ka mid ah dadka ku ganacsada hareeraha waddada u dhexaysa suuqa degmada xamarweyne iyo xarunta yunisefta ee degmada xaban jajaw ayaa sheegay in ganacsigooda uu saameyn ku leeyahay markii ay roobka do-o markii ay biyo badan fadhiistaan islamarkaana dadkii doonayay inay wax ka iibsadeen ay soo gaari waayaan taasina ee dhaqaalahooda hoos u dhigto sidoo kalena cudurro ay ka dhalan karaan waxa uu ka dalbaday maamulka gobolka banaadir inay wax ka qabtaan ama ka hortag sameeyaan ka hor roobka waddooyinka muhiimka ah ee biyaha fadhiistaan maadaama ay yihiin muwaadiniin bixiya canshuurta dowladda biyo wasaq qoron ayaa degay wax naga qaado wax nagala qabtana waa kala nahay marka arrintaasaan ka cabanaynaa marka waxaan uga fadhinaa maamulka gobolka banaadir inuu waddadaas wax ka qabto wasaqda taallo oo ka qaado noona dhisa waddadaas in muddoa waan deganayn wax wax nooga qabtana waa la'nahay waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka banaadir inuu waddadaas wax ka qabto waxa yaal cuduraa laga qaadaa ummadda cuduray ka qaadee baabuurtii waa ma mari karto annaga waa ku dhibtoonnahay qarashaan nagu socdo kiraan dhiibnaa waxaan dhiibnaayoo kale canshuurta dawladda waa dhiibnaa waana laga qaadaa haddana wax wax noo qabanayo ma hayno ismaaciil maxamed cali oo ka mid ah wadayaasha mootooyinka bajaajta ee muqdisho ayaa dhankiisa barnaamijka wadaagga sooma la wadaagay inay ku adag tahay marista waddooyinka uu biyaha dhigo roobka ha yeeshee dadka shacabka eese wax lacag ah ugu daraynin markii uu roobka ka da-o muqdisho wuxuuna madaxda sare ee dowladda ka codsaday inay si deg deg biyaha uga qaadaan waddooyinka marka uu roobka ka da-o iyaguna ay bixinayaan canshuurta lagu leeyahay wallaahi niyo biyaha dhibaan ku qabnaa maalin kasta meel kasta oo aan marna biyaha yaalla marka biyahaas waxaan codsanayaa dawladdu inay naga qaado dadka noogu dar waan idhaanaa laakiin dadka qaar qofkii wax garanaya waa kugu darayaa dadka laakiin qaaraan kugu darahayn waxaan ka codsanayaa dawladda iyo madaxweyneheena sharaftale xasan sheekh maxamuud in uu biyaha naga qaado oo waddada noola nadiifiyo maadaama canshuurna laga qaado saasaan ka codsanaya dawladdeena sharafta leh ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa dhankiisa sheegay in dadkiisa ay dhisan karaan balse aysan waxba ka sugin dowlado shisheeye islamarkaana bulshada ay ka qayb qaataan barnaamijka uu hindisay ee ah hal doolar ku dhiso dalkaaga waxauu hadalkiisa intaa ku daray guddoomiye daale inka maamul ahaan ay qorsheeyeen in dadweynuhu aysan dhisi karin waddo aysan la socon maamulka gobolka banaadir kadib markii ay dhibaatooyin xoog leh uga timid islamarkaana waddooyinkaas iyo biyaha fadhiisteen waxaan rabnaa dal ninkiisaa dhisto dal ninkiisaa quruxsado gacmo shisheeye waxba noo qaba maayaan aan ogaanno halka doolar oon meel dhigno halka doolaroo saynab bixiso halka doolaroo faadumo bixiso halka doolaroo aamino bixiso marka laysku daro waa saddex doolar saddex doolar markii saddex kale lagu daro lix doolaray noqonaysaa lixdaasi lix boqoloo qofood haddii lagu dhifto meeqay noqone lacag badanay noqonaysaa xoolo waan haysannaa aan jeebkayna galno aan gudaha gacanta gelinno aan wax ka bixinno waxaan kaloo rabaa maanta inaan uga faaidaysto halkan wadda la dhisi karaa ma jirto ilaa annaga awaamirteeda iyo go'aankeeda annaga aan gaarno cid dhisi kartaa ma jirto hal kiilomitir baa allaa ka dhige waa inaan la soconnaa ka warhaynaa maxaa yeele dhibka nugu dhacaya wuxuu yahay waddo kastooo la dhisay inta la xoogaa wax la marmariyaa laga wada cararay markaasaa laydhi wadda hebel laami waaye wadda hebelna laami waaye shacabka ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo canshuur bixiyaal ah ayaa wajahaya dhibaatooyin la xidhiidha wadda xumo weliba xillida roobka uu do-o waxaana mar walba ay sheegaan inay muhiim tahay in waddooyinka loo dhiso walow maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada ay dhiseen waddooyin muhiim ah oo burbursanaa kuwaas oo hadda si caadi ah loo isticmaalo intaas ayaan maantana kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadkan oo ah sidee loo kordhin karaa tacbashada beeraha si looga maarmo dalagga nooga yimaada dalka dibaddiisa nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xidhiiraya taleefoonnada idaacaddan mahadsan idiin